bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiah taariikhdu ay ku aastaysan tahay labaatanka bisha januari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waddooyinka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa nabasugidda iyo booliska dowladda soomaaliya kuwaasi oo u diyaarsanaa ka hortegista dibadbaxyo la sheegay inay ka dhici lahaayeen gudaha degmo magaalooyinka oo magaalada muqdisho dibadbaxyadan ayaa la tilmaamay inay ahaayeen kuwo looga soo horjeeda khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kaasi oo salka ku haya maqaamka magaalada muqdisho khilaafka labada dhinac ayaa la sheegayaa inuu dhaliyey in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya aroornimadii hore ee saakay ilaa barqadii maanta ay xidhaan qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho oo loo diidayay isticmaalkooda gaadiidka halka kuwa qaarna loo diidaya xataa in shacabka ay lug ku maraan waxaana waddooyinka xirnaa intooda badani ay ahaayeen kuwa ku dhow xarumaha dowladda soomaaliya xirnaanshaha waddooyinka kadib ayaa sidoo kale waxaa jiray hadalhayn ku aadan iscasilaada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taasi oo markii dambe la sheegay inay baaqatay kadib kulan habeenimadii xalay ahaa u dhexeeyey madaxda ka madax ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta bulshada kuwaasi oo ka arrinsanayay in aan lagu degdegin iscasilaada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo sida la tuhunsan yahay khilaaf uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana inta badan kulankaasi ka qaybgalay mas-uuliyiin ka duwan waxaana warsaxaafadeed ka soo baxay kulanka xildhibaanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan warbaahinta u akhriyay mid ka mid ah salaadiintii ka qayb gashay kulankaasi waxaan soo jeedinaynaa ilaalinta oo inay waajib tahay in la ilaaliyo hantida qaranka iyo dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo waxaan maaragtay kala soo jeedinaynaa in hantida qaranku ay taalo meel walba oo dalka soomaaliya una wada baahan tahay si isku wada mid ah in loo ilaaliyo taasoo aan aada u soo dhaweynayno waxaa iyadana u baahan in hoosta laga xariiqo in ay isku soo aadeen kulan wadatashi ahaa oo uu ku baaqay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo warqadan soo baxday ee arrimaha dhulka ka hadlayso marka waxaan leenahay warqadda waxa waaye waxay ku astaysan tahay dhulkaas waxaana u diyaar maaragtay ay ka hadlaysaa dhacdooyin badan oo dhulka ah oon intaan ognahayba lagu soo qaaday waxaa ayadana madaxda qaranka iyo dowlad goboleedyada la xusuusinayaa in dastuurka ogol yahay in ummadda soomaaliyeed isku timaado deegaanada ayna samaysato si tala ah ay wax ku samaysato taasoon diyaar u nahay inaan ilaalino iyadoo maaragtay lala tashanayo dhammaan beelaha wada degan gobolka maaragtay gobolka banaadir si ay u helaan maamul lasoo doortay gabagabadii kulankan ayaa loogu baaqay dowladda soomaaliya in aan la baajin siddeed iyo labaatanka bishan shirka loo madalsan yahay ee looga hadlaya horumarinta muqdisho kaasi oo la doonayo in looga arrisano xaaladda dal xaaladda magaalada muqdisho iyo sidoo kale waxa muqdisho ay mudan tahay taasi oo dadaalkeeda hormuud uu ka yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho qaar ka mid a shacabka magaalada muqdishona waxay ka aragti dhiibteen fakirkooda ku aadan khilaafka dowladda haatan ka dhexaloorsan gaar ahaana guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ku qotoma maqaamka muqdisho iyadoona sidoo kale ay daba taalo go-aankii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee loogu digayay in dhulka dowladda u noqdo mid dad la